haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadleh laba jeer ka baxa idaacadda himilo waxa uu kaalin ka qaadanayaa kurimaha wacyigaaga guud waxaan kolbe ku rogrogaynaa mawduuca aanu aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo waxaan ugu kuurgelaynaa ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha kuu keenaya marti kuu rogrogaysa waxa miiska saaran ee kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawda waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri marra waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga abow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga abow taleefonka nooga qor kala xiriir teleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
tuulaykiyow warangaaradeeni cadaabaa ku diirsada maytaa duulaykiyow warangaaradeeni cadaabaa ku diirsada darsiyo xigaalo reeda haddaynan daynayn miduu reed ku dhegaya
hagaag toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa faa'iidada ay leedahay madal inuu dalka yeesho waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo forum waa goob wadahadal taa oo lagu gorfeynayo arrimaha bulshada ama si kale waa kulan u dhexeeya dadka kaa oo lagu gudbiyo fikradaha iyo aragtiyada guud ee awoodda siinaya inay wax beddelaan sooyaalka soomaalida kolba waxa uu ku sifaysnaa ku-xallinta qaabgeed fariisi ah arrimaha la isku hayo ama loo arko masiir ummadeed tii oo ay jirto waa miyigee magaalada waa fagaara ka hadal kuwa oo intii burburka uu jiray aanan la helin meelo lagu wada hadlo balse waayadan dambe waxaa dhismaya ururo dhallinyaro iyo kuwa samafal oo lagu daray dhowr madal oo u samaysmaya habkii wacyiga bulshada wax looga bedeli lahaa saas darteed waxaa barnaamijka marti ku ah toddobaadkan cabdiqaadir axmed shirwac oo ah guddoomiyaha madasha kulan oo dhowaan lagu daafuray magaalada muqdisho iyo cabdulaahi maxamed maaxi oo dhallinyarada muqdisho ka mid ah soo dhoweyn kadib su-aasha ugu horreysa waxaa ka jawaabaya cabdiqaadir axmed shirwac su-aasha oo ahayd ugu horreyn bal inuu sharaxaad waafiya ka bixiyo waxa ay tahay madal ama forum madal waa meel lagu dooda aragtida iyo ra'yiga iyo afkaarta lagu isku weydaariya laiskuna wareysa loogana hadla wacyi markaas la doonayay in bulshada soomaaliyeed laga fahamsiiya waxa uu yahay marka waa meel mideysa aragtida iyo fikirka micnaheeduna yahay qof walba inuu aragtidiisa iyo fikirkiisa si xor ah uu u dhiiban kara isagoo cidina ku taageereyn cidigna aan ku cambaareyneyn ee si too si bositifa uu aragtidiisa u dhiiban karto oo dimuqraadiyadda iyo waxyaabaha ka mid a dowlad wanaagga ay ka mid tahay qof walba inuu aragtidiisa cabiri kara dhiiban karaa ayadoona cidina uusan ku dulmeyn oo cidina uusan ku dhibeyn marka madashu waa caynkaas bismillaah madal horta saaxiibkayga cabdiqaadir siduu sheega weye haddaan si kooban u dhaho madal waa meel lagu doodo aragti markaa la rabo in soomaalida ama dadka bulshada meesha ku nool laga haqabtiro oo dhibaato markaas xal ah dhibaato taagan markaa in xal laga gaaray u baahan tahay waa fikir markaas la rabo in laga doodo dad kale aragti duwanna imaanayaan meeshaas madashaas laakiin la rabo xalka gaarid arrin markaas jirto maxay kaga gadisan yihiin madasha ama maxay kaga duwan tahay xisbi ama urur horta madal saan sheegno weeye madal waa meel mar walba aragtida dad kala duwan imaanayaan lagu doodo wax badan lagu falanqeeyo ka duwan sida xisbiga xisbiga waxay noqon kartaa xisbi siyaasadeed waa candidate mar walba waa nooc u sameysan axsaab siyaasad si- ah- mar walba xisbi wuxuu noqon karaa inuu siyaasadda lagu ku yeesho asagoo u tartamayo kuraas asagoo wax adiga un mar walba siya- siyaasadda lagu talageli kartaa laakiin madal way ka duwan tahay madal siyaasad shuqul kuma lahan howlna kuma lahan wax ay ku leedahay lug ma lahan laakiin markaa waxay sameyneysaa ay meel isugu keenaysaa dad kale aragti duwan si loogu doodo barnaamij markaas jiro si barna- doodaasna ay ugu soo dhac ay loo helo fikir ka du maxaa la lahaa isaga xal ka duwan xal fikirkii mar hore laga aaminsanaa fikir cusub oo da soomaalida mar walba maxaa la lahaa isaga xal ka ka gaari karto shirwac madalaad wax ka tahay horjooge eh, dabcan xisbi inaad sameysaan iyo inaad urur sameysaan maxay kaga duwan tahay inaad madal sameysaan Ee, waa kala duwan yihiin waa saddex qaybood oo kala duwan madashu sa aan horey u soo sheegnayba waa meel aragtida iyo afkaarta la isku weydaarsado dadka intellectualka ah afkaartooda kusoo bandhigaan dadka ay u sheegaan waxa la raba bulshadu waxay aaminsan tahay ayadoo markaas madal walba lagu casumayo cidda markaas loo leeya- la leeyahay way qusaysaa ama waa stakeholders way u baahan tahay bulshadu inay u sheegaan wacyi markaas jira tusaale ahaan madaxda hadda dalka anaga aan leenahay inay bulshada hadda lagu marti qaado bulshada u imaadaan ay la hadlaan su-aalo la weydiiyo uga jawaabaan bulshadiina ay u- iyaga laftigooda u gudbiyaan siyaasadooda iyo aragtidooda iyo meesha wadanka u maraya meesha loo socdo oo qeyb ka mid ah community mobilizing bulshada in loo wacyigeliyo lana siiyo information si xaqhoo dastuuriba ay u leeyihiin in wax walba oo wadanka meesha u maraya lala socodsiiya kaas waa madal xisbi waa uu ka ballaaran yahay xisbi wuxuu leeyahay ahdaaf iyo siyaasad guud oo ujeedkeedu tahay inuu wadanka uu madax ka noqdo uu hogaamiyo musharaxiin leh xildhibaano leh ahdaafkiisuna uu tahay wadanka inuu xukumo oo xukun ayay tahay vishinkiisa wadanka asagoo marka mid walba aragtidiisa iyo vishinkiisa ay u gooni tahay laakiin madashu iyadoo ujeedkoodu ma ahan inay madax noqoto iyo inay xil raadisa laakiin waa in bulshadaas la wacyigeliyaa waxyaabaha bulshada ay tabanayso iyo waxyaabaha konseynka laga qanciya ururku isaguna laftigiisu inta badan wuxuu ka shaqeeyaa ururada waa kula duwan yihiin kuwana waa kuwa caalami ah kuwana waa kuwa oo national ama local ah ururadu laftigooda waxay ka shaqeeyaan inta badan arrimaha bulshada ama ha ahaadeen humanitarian oo bulshaha caaya ha ahaayeen ururo dhalinyaro oo waxaa jira ka shaqeeya waxbarashada caafimaadka environmentiga kuwa ka shaqeeyaa jira marka ururku isagu waa organisation shaqaynhaya oo markaas ama profit oriented ha ahaada ama non profit ha ahaada marka marka isagu wuxuu leeyahay waa shaqo joogto oo daily activity ayuu leeyahay inuu projectyo raadsado in uu dadkii uu si free ah si voluntary ah ugu shaqeeya waxay dhici karaan inay isbitaallo free ah ay dhigaan iskuulo oo waxbarasho oo free ah inay dadka ama qaxootiyaasha usoo baxay inay u sameeyaan iyaguna meelahaas ayay focus ka saarayaan marka saddexda waxaas leeyahay sidaa ayay u kala duwan yihiin koley wax walba waxa ay leeyihiin xili munaasib ku ah iyo in- inay soo muuqdaan ma tahay xilligan waqti ay munaasib ku tahay in ay sameysmaan een, foramyo ama madal maxayse qaban karaan aduu u fiirinayo wacyiga bulshada waxaan isleeyahay waa xilligii ugu munaasabsanayd in la sameeyo madalla caynkani oo kale ah Ee, waxaan isleeyahay wadankii markuu burburay oo dadkii la kala tegay hadda ayaa waxaa bilaabanaysa dowlad dhisid iyo dowlad ha tabar darnaata laciif ha ahaata laakiin waxa dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku wada midaysan yihiin dhaliilaheeda ha iska lahaata marka waxaa la rabaa bulshada soomaaliyeed qeyb kasta oo ka mid a dib u dhiska dalka door bay ku leeyihiin dhalinyaradu door bay ku leeyihiin haweenku door bay ku leeyihiin aqoon-yahanada door bay ku leeyihiin qayb kasta oo ka mid a bulshadan doorkeeda inay ciyaarta ayaa loo baahan yahay dowladihii horey noo soo maray dowladdii militarigaaba ha ugu xoog badnaatee waddanku wuxuu ahaa wadan centralized government ah oo awooddu hal gacan ay ku jirto oo hal xisbi oo la yidhaahdo xisbiga hantiwadaanka gacanka waddanku oo isaga gacanta ku xiro uu maamulo Ee, tii ka horeysay oo aadan cabdulle inkasta oo ahaa asna ee, uusan centralka sida ay uusan ahayn sida waxaa ii sheeg tii militariga ka dambeysay oo kale axzaab waa jireen laakiin sida constitutionkaas u qornaa iyo midka hadda noo qoran xoogaa markii dhanka federaalka laga hadlaya midkan baa si fiican oo federalismka wadanka hadda la qaadanayo noocii si fiican u qeexaya marka bulshada waxaa looga baahan yahay in lagu horta lagu wacyigeliyo oo la yirahdo federalismkan la qaadanayo muxuu yahay xagee loo socdaa doodo badan baa ka jira oo laleeyahay federalismkan wadanka wuu kala qaybinayaa maamul goboleedyo xoog badan baa jira oo dowladda mararka qaad xiriirka u jarahayo dadna waxay qabaan dowladda xawaatii aan soo aragnay waa tii la yidhi wadanka hal gacan baa lagu maamuli jiray halnin baa haysan jiray marka annaga waxaan rabnaa wacyiga hadda aan joogno iyo modern stateka hadda wadamada caalamka ay joogaan annagoo eegeyna kaljarkanaga iyo diintanada iyo dastuurka hadda noo qoran oo ku heshiinay bulshada in laga dhaadhiciyo waxa uu yahay federalism bulshada in loo sheego qof kasto muwaadin kasta oo soomaaliyeed roolka uu asaga uu ka leeyaha oo la raba inuu kasoo baxa qofka soomaaliyeed ma ahan asaga in mas-uul looga noqdo soomaalinimada waa inuu asagu waajibkiisu guto waa in uu noqdo mid ka shaqeeya dowlad wanaagga waa mid in ka shaqeeya bulshadiisa marka marka hadda maadaama halkaas la maraya dib u dhiska wadanka lagu jiwa waa loo baahan yahay madalo ka hadla wacyiyo markaas jiro si marka loogu gorfeeyo aragtida loogu dhiibtaa loona ogaada levelka bulshada wacyigelinteeda ee joogta dowladnimada bulshada waxa ay ka aaminsan yihiin levelka ay marayso waxaasoo dhan baa lagu falanqeynaya marka waxaa is leeyahay waa loo baahan yahay weliba in la xoojiyo oo lagu taageerana ani waan qabaa madallada cayinkani oo kale waan kusoo laabanaya nooca loo baahan yahay iyo qaabkaad hadalka u dhigta laakiin waxaan siinayaa cabdulaahi maxamed maaxi cabdulaahi ma kula tahay waqtigan munaasab ayay ku tahay inay samaysmaan waqtigan hadda la joogo munaasib aada iyo aada u weyn way ku tahay munaasib ay ku tahay maxaa yeelay hadda waxaan kasoo baxaynaa burburkii waxaa noo soo kabanayo aan noo soo iftiimayo dowladnimadii nabadii aan hadda bidhaanyarka arkaynaa waxaan isleeyahay bulshadiina waxay u baahan tahay in la fahansiiyo dowladnimada waxay tahay baahida loo qabo dowladnimada amniga baahida loo qabo dhinac walba kaawayaasha dhaqani dhaqaale meeshuu noqdoba hadduu ha ahaadee wuxuu u baahan yahay in la baro bulshada lagu wacyigeliyo marka waxaan isleeyahay bulshadii soomaaliyeed meesha loogu faaid loogu faa'iideyn lahaa inay tahay madasha madasha haddii la badiyo ama madasha mar walba ay badato ama tiradooda ay sii kordho waxay sii noqonayaan bulshadii dad u bisil dowladnimadii dad u bisil dhaqan dhaqaale inay aada u fahmaan marka waxaan isleeyahay waqtiga munaasibka ah hadda waa madal in la sameeyo waataa waad isku raacdeen cabdiqaadir noocee loo baahan yahay haddii madal la rabo in la sameeyo ama ay tahay oo ay suuragal ku tahay inay hadda sameysmaan dhaqan ahaanna bulshada ma la qabsan karaan laftirkooda waa mahadsan tahay walaashay waa sax oo waa in la qeexa madashu noocay noqonayso wax meesha ku jira su-aal muhiima waaye laakiin mar walba waxay ku xiran tahay madashaas cidda samaysay aragtida iyo ujeedada ayagu ay u as-aaseen ama ay ka leeyihiin madaladu waa fara badan yihiin madalo waxaa jira siyaasadeed oo siyaasadda gorfeeyo oo siyaasadda ka shaqeeyo oo ujeedkooda u yihiin in ay ka shaqeeyaan siyaasadda oo keliya madalna boolosigeeda istraatiijiyada waxaa waaye in ay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada wacyigelinta bulshada fahamsiinta wacyiga guud ee wadanka ka jira fahamsiinta dowladnimada iyo roolka muwaadinka uu ka taagan yahay iyo wax kasta oo la xiriira waxyaabaha kale oo muhiimka loo bahanya waxaa waaye inagu hadda dowladanada ama baarlamaan ahaada ama wasiire ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare iyo shacabka gaab baa u dhexeeya in gaabkaas meesha laga bixiyo oo madaxda iyo dadka ay wada hadlaan si face to face isusoo hor fadhiistaan su-aalo la isweydiiyo madaxda laftigooda ay ogaadaan guuxa iyo perceptionka ay qabaan bulshada qaabka ay u shaqaynayaan iyo waxa ay ka aaminsanayaan oo ayaga laftigooda door muhiima ka qaadanaya wacyiga bulshada inay ogaadaan mar walba waxay u sahlaysaa tillaabada ay qaadayaan inay u fiirsadaan marka horeba bulshadu responsiga oo imaan kara markii ay tillaabo qaadaan marka iyadoo labadaas aragti oo inta badan focuska la saaray inagu hadda ka madasha kulan ahaan kulan forum for ideas debate anagu focuska waxa aan saarayna waxaa waaye arrimaha bulshada wacyigelinta bulshada ayaan ka shaqaynaa weliba meelaha xoogga aan saarayna waxaa waaye ummadda soomaaliyeed markii muran ama isfahm waa uu soo dhexgala waxaa jira in inta badan ay dhacay waxa la yidhahda gacanka hadal oo gacan la iskula taga beel hebel baa maanta ceel biyaa isku dagaaleen intaasoo qofbaa ku dhimatay intaasoo qofbaa ku dhaawacantaa lagu leeyahy laba qof baa meeshaa maanta guri isku qabsaday waxaa lagu leeyahy mid walba qabiilkiisa mooryaan buu soo aruursay dagaal baa ka dhacay dad baa ku dhintay ayadoon dhibkaas dhicin marka ummadda soomaaliyeed in la fahansiiyo adigoonan cidna dagaalamin adoonan cidna dilin walaalkaa diloon dhaawicin inaad aragtidaada iyo waxa idinka dhexeeya qofkaas aad si wada hadal ah wada xaajood wada shaqayn isfaham iyo walaaltinimo iyo wixii markaas sharciga wadanka u yaalla uu qabo wax lagu qabsada ee meesha laga saara fikirkan xag jirka ama gacanka hadalka ah oo laba qof markay wax isku qabsadaanba gacanka hadalka dhacaya meesha laga saara inagu hadda meelaha focuska aan saarno hadda aan rabno inaan sameyno waxaa waaye ama aan ka shaqaynaba iskuullada laftigooda meesha dadka laga soo dhiso oo lagu soo wacyigeliyo waa iskuullada siiba dugsiyada sare oo ardayda ama jaamacadaha usoo gudbaya in garaadkooda la dhiso la fahansiiyo sida loo doodo laba qof hadday wax ka qabsadaan qof walba wadada uu maraya ma dagaal buu qaadi ma wadaxaajood buu aadi ma u tanaasuli waxaasoo dhan marka meelaha aan rabnay inaan focuska saaro hadda aan ka shaqeyno weye waa maasanta waxaan rabaa mid aad ka dhawaajisay ah in firaaqada udhexeysa madaxda iyo iyo dadka meesha in laga saaro in loo baahan in loo baahan yahay sooma adkaa arrinka hadda aad ka dhawaajisay ah in la isku keeno dadka iyadoo loo eegayo dhanka amniga iyo howlaha madaxda u yaala amniga iyo howlaha u kala qaadaynaa waa sax amni gaab amniga waa jiri karaa laakiin waxaad ogaataa mar walba cidda madaxda ah cidda ay madaxda u tahay waa shacabka mas-uuliyadoodana ay tahay cidda ay u shaqeeyaan waa shacabka ayagu waa shaqeeyayaal waxayna u shaqeeyaan waa shacabka marka ee waa dhici kartaa duruufaha jir iyo jaalanjiga lama inkiri karaa oo lama dafiri karo wax jira weeye laakiin haddii la helo madalla ama ururo ka shaqeeyan xooggar saara sidii la iskugu keeni lahaa madaxda iyo dadka madaxda laftigoodu inaysan ka didsanayn ee barnaamijkaas ay soo dhaweynayaan waa dhici kartaa wasiirkooda si aad ku hesho inay adkaato laakiin markii ajaaras u heshay ama aad u sharaxday barnaamijkaas ujeedkiisa iyo outcomeka ka imaan doona iyo qiimaha uu u leeyahy bulshada iyo isagao qudhiisu maasiijkaas uu gudbinahayo levelka uu gaarsiisan yahay ayagoo laftigooda inaysan ka didsanayn waa aaminsanahay laakiin mar walba waa waajibaad lagu leeyahay madaxdu dadkooda inay u sharaxaan ama u sheegaan waxa ay maanta ee wadanka jira wadanku dee waa waxaa la rajeynayaa labada kun iyo labaatanka wixii ka dambeeya doorasho qof iyo cod ah marka haddee haddaad ku tashanaysa qofka ninka madaxda uu ku tashanahaya odayl dhaqameed ama konton iyo koowa kusoo magacaabi doona dee waa laga gudbi doonaya haddaad xafiiskaada iskaga jirto oo aadan bulshada waxaa taa iyo waxaad qabanaysa aadan u sheegin haddii afar sanana soo horjoog soo hortaagneed hal maalina bulshada lama hadla waxbana umaanta sheegeen haddii haddoo wax noo sheegaysa xil baad raadsanaysaa bay noqon doontaa maxay kusoo kordhin kartaa xilligan dalka yacni in la wada hadlo ama madal ay samaysmaan bismillaah wax badanay kusoo kordhin kartaa in la hadlo ama mar walba la kulmo wax badanay kusoo kordhin karta tusaale haddii la kulmo mar walba dad kala aragti duwan ay kulmaan doodaan fikir badan ka soo baxo taxliil badan analysin badan ka imaado meeshaasi waxaa meesha ka dhalan karo in meeshaasi aragti kala aragti duwnaanshahaas in naftirkeeda fursad loo helo in la doodi karo dadka ay doodi karaan fursad kale waxay u noqon kartaa meeshaa lagu doodayo bulshadaas doodayso inay aragto dad madax u bisil inay doodaan dad kala aragti duwan inay doodaan ayna fahmi karaan naftirkooda ay ku dhiiran karaan bulshada in ay su-aalo weydiisan karaan madaxdaasna ayagana ay ka jawaabi karaan meesha waxaa ka imaan karto good analyzing oo ah taxliil fiican oo dalkii iyo dadkiina wax u tarayo ma kula tahay in kulamadaas la yeesho oo wixii kasoo baxo la dabaqo am- ama lagu xaliyo dhibaatooyin taagan wallaahi hadda waxaan isleeyahay maya ilaan hadda dalka xaaladuu ku jiro markhaatiyaan ka wadanahay kama maqnin dalka gobjoogaan u nahay hadda waxaan u malaynayaa wax walbo si sharciyan xataa wixii dhisnaa in laga sii tallaabsanayo iska dhaaf wax laga dooda in la qaatee ama ay miro dhal noqdaan wixii qornaa lagu heshiiyaa mararka qaar laga laga sii tagaa uun oo wax kale la qaataa marka waxaan isleeyahay hadda waqti xaadirkan lama joogo laakiin fursad waxaan u yeelan karnaa doodan iyo mar walba madashan samaysmaan oo la doodo dad kale aragti duwan ay doodaan marka dambe inaan fursad u heli doonno inaan aragno madax shacab soomaali oo dhan wada doodeyso kale aragti duwanaanshaheeda ka faa'iidaysanayso meeshaasna laga heli karo taxliil fiican miro dhal fiican oo ah wadanka u horseedi karo horumar iyo nabad saasaan aaminsana sababta aad maya ku tiri haddii aad faahfaahin karto taas way fudud tahay maya waxaan u dhahay waxay tahay tusaale hadda ma u malaynayna soomaalideena si fiican aan u wada naqaanaa dabeecaddeena min mas-uul dowladeed ilaa midka shacabka ah si fiican aan u wada naqaanaa lama qaadan karo madal fikir kasta tusaale walaalkayga cabdiqaadir foorumkooda kulan la dhaho aaday u dadaalayaan arrimo bulshana way ka doodayaan wax badan way ka- haddii ay soo qoraan ay dhahaan war alele maanta madashii kulan waxay qabteen dood wadaaggan oo ay soo fariisiiyeen dad aqoon-yahano ah siyaasiyiin ah bulshadii qayb ka socoto wixii dhana meesha ku wada kulmay aragti duwana kal- dad kale aragti duwanna way fadhiyeen marka ugu dambeysa waxaa ka imaatay taxliilkaanaa ka imaaday fikirkan miro dhalka ah dalka fikrad ah, fikir u leh ayaa ka imaaday waa kana hadduu dhaho uu soo qoro waxaan aaminsanahay waqti xaadirkan cidda u geynayo inuu weyn karo ma heli karo cidda u geynayo haddii uu geeyana waxaan aaminsanahay in laga hoos dhigaayo xafiiska meesha ugu dambeysa oo waraaqadaha la dhigo oo aan la fiirinayninba maxaa yeelay madaxda hadda joogto iyo qof walba oo siyaasi ah wuxuu ka fiirinayaa fikirkiisa asaga sidee la tahay ee kama fiirinayo madashaana inta waxaan ka soo baxay soomaalidan waxay u tahay fikir fiicanayna u tahay marka waxaan isleeyahay waxaan maya u dhaa waxay tahay xaaladii dalka hadda taagan aan ognahay tusaale yar aan ku siiyo dastuurka wax ku qoran ayaa laga gudbaa mararka qaar oo lagu heshiiyey soomaali dhan ku heshiisay madax ku heshiisay madaxweynihii dalka maxamed cabdullahi maxamed farmaajo lagu soo doortay ra-iisul wasaare kheyr lagu ansixiyey madaxda hadda joogto xildhibaanada lagu wada ansixiyey dhammaantoodii ay codka aqlabiyadda ku wada heleen saas ay tahayne mararka qaar waxyaalaha la sameynayo markaa aragtid waxaa u malaysaa dalkii wuxuu ku socdaa isleedahay gaab su-aashaas uu maaxi maya yiri maxaa ka qabtaa Ee, horta mandhiidka iyo awoodda go-aan gaarista wadanka waxaa u xilsaaran oo hadda loo doortay waa dowladda iyagaana iskale go-aankaas laakiin inagu inaan aragtidanada iyo bulshada waxa ay qabta aan soo bandhignaa waa waajibaad annagana saaran laakiin qasab ma aha madaxdu kumana qasbayn inaan dhahna go-aankan waa in la- waa in la qaa- wa- wa- waa in la qaataa Ee, xaqna umali inaan dhahna laakiin aragtida annaga inaan cabirno bulshadanada waxay qabta inaan sheeg- inaan sheegno laakiin cid la rabo inay dhegeysato inay tixgeliso in ay la socoto waxa bulshada ah ayagoo laftigooda qasab maa ayagoo laftigooda waxaa laga yaabaa si kale inay uga faa'iidaystaan oo perception bulshada uu ka qabay oo bulshada ay ka aaminsanaayeen iyo waxa markaas kasoo dhacay ama kasoo baxay doodaas ay lafooda waa tixgelinayaan markay tixgelinayaan marka kuma oranayaan madashii kulan aragtida kasoo baxday baan qaadanay saas ku oranayaan laakiin mar walba ayagu waxay fahmayaan wacyiga wadanka meesha uu joogo laakiin baawarka ama awoodda rightiska go-aanka waxaa iskale madaxa dalka ayagaa iskale
waxaan rabaa hal mar walaalkayga cabdiqaadir inaan waxaan rabaa waxaan rabaa hal mar walaalkayga cabdiqaadir ereygu dhahay hal mar jawaab yar inaan ka bixiyo madasha hadalkiisa waxaan ka dhadhamiyey ee u dhigantaa inuu dhahay madasha waxay soo saarto ee u gudbiso madaxda dowladda xaq uma lahan ma- madasha inay dabaraacdo mise inay cadaadis ku saarto dowlad dowladda ayadaa xaq u leh hadalkiisa saasaan ka fahmay haddaanan khaldanayn laakiin as internationally ahaan qolo ha noqdaan ururo ha noqdaan madal wax walba ha noqdaan fikir ay soo saaraan waxay ku qasban yihiin inay ku bareshar garayaan dowladda dowladda federaalka siyaasiyiinta aqoon-yahanada cid walboo mas-uul ka ah aragtidaasi markaas kulankaas dooda ay qabteen oo miro dhal ah bulshadiina u miro dhal ah faa'iido u ah dalkii waxay ku qasban yihiin madasha in ay bareshar ay dabagalaan bareshar ku saaraan dowladda min madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo ilaa ninka deblaha dowladda ka ah ama logistiga dowladda ka ah intaas waxay ku qasban yihiin madasha inay bareshar ku saaraan dowladda si dowladdii markay aragto waxaan oo ay soo saareen madasha faa'iidada leh oo lagu riixayo mar walba la leeyahay warqadda markay ugayaan beri loo tago la dhaho dowladda war allay aawar wixii aa idin keena maxaad ka qabateen haddana ma saa dambe loogu celi marka kale loogu celiyo dowladdii waxay dareemaysaa culays badan inuu ka saaran yahay arrimaha bulshada dhinaca bulshada inuu arag bulshada rayidka dhinaceeda inuu culays badan kasoo saarmay ayay aaminsanaanaysaa dowladdii waxay ku qasban tahay marka haddii dowladdii xitaa adeegsato baawer ay adeegsadeen mada- madalaha iyo ururada ay adeegsadeen kasii sare in- eh, haddii adeegsadaan xitaa madashii waxay ku qasban yihiin inay sii adeegsadaan baawarka baawar kasii duwan oo ah mar walba bareesharka inay sii cadaadiyaan ilaan mar walba dowladda ma- ayaga ma sii wadi karaan cadaadiska ilaan dowladda waxay mas-uul ka yihiin sidoo walaalkayga sheegay anagan aan markhaati kana shacabkii dowladda waa shaqaalaha shacabka wa way u adeegtaa waa adeegihii bulshada wa marka dowladdu waxay ku qasban tahay in ay fuliso wixii aragtida dad- dadweynaha ah qolada madashana waxay ku qasban yihiin arrintii ay dowladda u dhiibeen inay ku barashar gareeyaan si marka ugu dambeyso finally xal loogu gaaro xal waarta loogu gaaro horta waa saxoo dowladdu waxa la xisaabtama waa shacabka dowladda laftigeeda wax xaaji la yidhaha separation power awooddu waa u kala qaybsan yihiin waa hay-ad sharci soo saarta hay-ad far- sharci fuliso iyo garsoorka ama cadaaladda oo ilaaliya dastuurka ku dhaqankiisa waxaa saddexdooda laamoodna waxaa xisaabtan ku leh waxa la yidhahdaa shacabka soomaaliyeed waxaana waa dastuurka oo la jibiyey dowladdu waa lagu qabsan karaa waa lagula xisaabtami karaa waxqabadka dowladda oo hooseeya waa lagu qabsan karaa bulshada waa kula xisaabtami karta amniga waxba kama iidan qaban caafimaadku waxba kama iidan qaban dhaqaalihii hoos buu galay dadku waa lagula xisaabtami karaa xukuumadda waa wax waajib loogu leeyahy laakiin markii laga hadlayo dood ama aragti aragtida aad qabta mid ka duwan bay dowladda qabi kartaa baawarkii awoodin ayadaa iska leh oo xaq u leh marka ayadu kuma qasbana laakiin inay tixgeliso way macnaha waa waa xaq bay u leedaho waa tixgelin kartaa laakiin l- markii laga hadlayo qodob for example hadda waxaa taagan crisiskan oo oo kenya iyo innaga naga dhexeeya dowladda go-aan bay ka gaartay oo ay dhaheen annaga iyo kenya waxay wada diblomaasi ah waa ka wada hadli karnaa laakiin kiiska badda ee maxkamadda go-aanka ka soo baxa ayaa annaga ka dhur sugaynaa waxaan maxkamadayna nooma qal nooma qal nooma qalmaan haddii marka madalaha ama ururada ay dhahaan dowladda kenya waa in dowladda soomaaliya ay la xaajoogtaa kiiskii maxkamadda badda la soo celiyaa xaq uma laha go-aanka ayagaa iska leh laakiin bulshadu in loo sheego waxay bulshada qabtaa aragtidooda wacyigooda loo gudbiyo lagulana xisaabtamo wixii markaas xaq loogu leeyahay in lagula xisaabtamo ee taas waay middaa is leeyahay aniga waa muhiim waan usoo laaban doonaa martida barnaamijka balse markan ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casri a waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and eir center kombyutar casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taalla bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitr for isgooska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan
cid kastoona maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cugta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calishaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cabdibnaa hadduu malaa ka caynto dhakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c p c iyo weliba baya kamasri raajiya casri ah iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulisaafar labaatan ka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
waa tahay waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka kaswadaag idaacadda himilo ayuuna idinkaga imaanayaa aan dib ugu laabto martida iyo su-aasha xigta soomaalida waxay leedahay sooyaal iyo dhaqan wax lagu soo xalin jiray oo inta badan reer guuraaga iyo reer miyiga beeraha ahaba waa la isqaban jiray waana la la isfariisan jiray sidii doontaba ha ahaato ama ha ahaato si dooda ha ahaato ama si wadahadal caadiya ha ahaato Een, sooyaalkaas iyadoo la haystay iyo habdhaqanka hadda jiro oo qarnigii koob iyo labaatanaad ayaa lagu sii jiraa iswaafajintooda sidee suuragal u tahay waa mahadsan tahay waa shaki kuma jira dowladdii markay burburtay oo la kala tegay waxaa loo noqday waa wax la yidhahda customary low xeer dhaqameedya ama caadooyinkii wadanka soomaaliya uu kusoo dhaqmi jiray iyo shareecada islaamka ayaa loo noqday laba qabiil hadday wax isku qabsadaan ama laba qof markay wax isku qabsadaan waxaa inta badan xaliya waa odayaal dhaqameedya ama nabadoono ayaa kiisaskaas kale oo xaliya waa dadka loo yaqaana traditional elderska ayaa xaliya waxyaaba mararka qaarna waxaa lala xiriiriyaa maxkamad iyo diin iyo waxaa lala xiriiriyaa wax loo yaqaan diinta islaamka ayaa loo noqday markii sharcigii iyo dastuurkii dowladdii burburtay oo meeshii iyo arrimihii faraha ka baxeen soomaalidu waxay caado u leedahay markay isqabsadaan in geed hoostiya hadda la fadhiisto lawada xaajooda la isu gardhigta cidta gartalana garta la siiyo midda laga gardaran yahayna midda gardarna la yidhahdo waa gardaran tahay waa dhaqan fiican oo soomaalida markii dib loo fiiriya geedka hoostiisa in lagu wada xaajooda waa wax meesha ku jiro oo muhiim ah laakiin annagu ma joogna kun sagaal boqol iyo lixdankii markaa xornimada qaadanin ma joogna kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii markii wadanka oo militariga qabsanayay ma joogna sagaashan iyo kowdii wadanka uu burburayay aqoontii waa korortay wacyigii bulshada waa abaabulmay dadka reebaadiyihii iyo reemiyigina hadda inta badan tiro badan baa magaalada soo gasho hadda wacyiga magaalada iyo xalaaradana hadda waa lala socdaa marka meelaha marka muhiimka oo annaga hadda la raba in bulshada laga wacyigeliyana waa magaalooyiga oo ma ahan hadda miyiga focuska waxaa la saaray dhibaatada iyo kala qobqobnaanta waxyaabaha meesha ugu daran ay ku jiraan waa magaalooyinka waxaana geliyeyna waa siyaasadda hal la yidhaahda waxaa la isu qaybinayaa four pointy five shis afar qabiiloo waaweyn qabiil yar baa laga dhigay qabiilka annaga kaa tugtugroon inta annagaa u badan inta annaga waxba kuma lihiin bulshadii marka qof walba oo siyaasi ah si interestigiisa ama siyaasadiisa asagoo bulshadiisa ugu gada ayuu wuxuu u isticmaalayaa hab qabiil asagoo marka qarannimo u arki kara ayuu qabiil dadka la aadayaa bulshada marka waxaa loo baahan yahay in laga wacyigeliya qabiil wuxuu ku waayey macnaha wax uusan qaran ku waayey inuusan qabiil ku helin ee qarannimada iyo wadaajirka iyo walaaltinimada inay tahay waxaa keliya lagu guuleysan karaa tusaale ahaan haddii xamar ay barwaaqo tahay maanta oo afgooyo iyo balcad ay gubinayaan xamar nabadeeda iyo barwaaqada ay joogtaa masij macnaha sustainabilitygeeda waa adkaanayaa hadda wadamadan dariska nala ana kenya iyo etoobiya annaga waa burbursannahay dhibaatada annagana haysa ayaga saameyn buu ku hayaa waxaa aadaya qaxootiba aadahay dhibaatooyin badan baa ayay ku jirta marka anigoo marka ujeedka annaga aan leenahay ama madanaha loo leeyahay waxaa waaye waa wacyigelintaas bulshada in la fahamsiiyo dowladnimada wada noolaanshada walaaltinimada iyo waa wixii wixii lagu waayo wadajir in aana keli lagu helayn marka midaan odayaal dhaqameedyada iyo wixii in la xaliyo ayada waa kiis jiro ilaa haddana waa lagu xaliyaa oo soomaalida waxaa iskaga khalda wax loo yaqaana qabiil iyo qabyaalad qabiilku waa wax ay dhidhintiya oo qur-aanka uu sheegahaya oo bulshadan soomaaliyeedna marka ay burburtay waxa badbaadiyayba waa qaran gobollo aysan dowladii dowladihii aysan waxba u dhisin yaa laga yaabaa dad diyaasbara oo gobol ka soo jeedo inay lacag u aruuriyaan iskuulle u dhisaan caafimaad u dhisaan waxbarasho u sameeyaan waxaasoo dhan waa qabiilka laakiin midda dhibka waa qabyaalad marka aniga qabiil aan kugu dulmiyo adiga arrin qabiil marka sistamka dowladnimada oo naga dhexeeyey aniga oo kaa aqoon yar ama kaa kaa maangaabsan la ii yidhaahda adigaa ree qabiil eh adigaa ree hebel eh adigaa inta gal gabadhan ayada waxaa waaye ree hebel waaye eh ayada nin kaloo oday ah yaa ugu fadhiya adigoo meesha iga aqoon badan iga khibrad badan ummadda soomaaliyeed haddaan miiska isla fulno adiga aad u shaqayn kartid marka waxaa laga hadlaya waa taas ma ogayaa heer dhaqanka caadigo bulshada in ayaga shaqooda ay wataan wax saameyna kuma yeelnay hadalkaaga waxaan ka dhex dhadhamiyey haddaan khaldaneen madashu waxay u furan tahay dadka magaalada jooga oo keliya
yes wax hadda annaga aan ka shaqayna iyo meelaha aan focuska saarayna waa magaalooyinka miyiga annaga hadda taargetka naga ma aha bulshada meesha uu dhibaatooyinka ka jiraana waxaa waaye waa magaalooyinka oo la isku dagaalsan yahay qabiil qabiil tusaalahan kusoo qaybay ayaan kusoo qaadaya laba magaalaan taga labada kun iyo lix iyo tobankii shan iyo tobankii magaalada ilada marka iyo magaalada ilada caawdwaaq magaalada marka markaan tagay laba haajadood ayaan barnaamijka lahaa hay-ad baan iigu horreysay oo magaalada dhinacan ka gelaya hay-addii waxay ii gudbin weyday hay-ada kale oo dhinaca kale magaalada deganayd sababtoo ana waxaa la yidhi hay-adana qabiil baa waa qabiilka inta degan hay-ada kalena waa qabiilka xagga degan awood umarin marka annaga inaan ku gudbina hay-adaas aduu waa farsamaysay waa tagay kuwii kalaan daran waxaa idhi nimankaas ii gudbiya ayaguna waxay dhin ma ku gudbin karan that's the major problem dhibaatooyinka taagan oo taas caabudu aqaan sidoo kale taagan isla same case dabtaasoo kale aan ku arka dadka baadiyaha waxay isku dagaalaan waa hal ay kala dhacaan ama ceel biyo ah ama daaqsin laakiin meeshaan magaalo dhan oo kala xiran ood laga yaabo abti iyo adeer iyo insi inay isku wada yihiin dhammaantood ay wadaagaan marka meelaha aan isleeyahay in focuska la saaro bulshada lagu wacyigeliyo waa halkaas midda kale oo sidee la isru la iskugu baalansagare ama la heshiin waxaa waaye isma diidayaan ee odayaal dhaqameedyadu wixii wanaaga oo bulshada dhexeeda laba qof oo ishaysta inay xaliyaan wiil iyo gabar isku xanaaqay inay kala furaan inay meher kala siiyaan laba qabiil oo wax isku tabanaya ama ceel isku dagaalay inay u kala garqaadaan kii dad laga laayay in magtiisi loo qaado waxaasoo wax professionaala waa caadi waa marka wax dhibaata oo ma arkayani intaadan sameynin ka hor madasha ama aad ku jirteen qorsheynteeda ma ka fikirteen in aad tihiin dad dhalinyaro ah caqabado ay idinkaga imaan karaan odayaal dhaqameedyada ilan dhaqameed odayaala lagu xiriirsan yahay
horta arrinta aan ka shaqayn iyo odayaashu wax shaqo oo ay isku leeyihiin hawa yaraatee ma lahan odayaashu arrimahooda qabiilka ayay ka shaqeeyaan innaguna waxaan u doodayna ama ka hadlayna waa bulshada wacyigelinta bulshada four pointy five tusaale ahaan waa laga doodi karaa bulshadu qaarna waxay aaminsan tahay in sadbursi laga wata kuwana waxay aaminsan yihiin in aysan wadin kuwo waxay aaminsan yihiin in lagu dulansan yahay oo lagu dulmay kuwana waxay aaminsan yihiin inay xaq tahay annagu marka fikirkaasaan soo bandhigaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u soo bandhigaynaa dadka iliidka ama intellectualka oo la leeyahay bulshadu aragtida ku aadan waxaas way u sharixi karaan innagu marka waxaan oo focuska saaraynaa waa wacyigaas jira bulshada inaan u sharaxna oo qof walbana aragtidiisa uu dhiibta anigu waxaa laga yaabaa maanta inaan aaminsanahay four pointy five ku inuu xal ku jiro adiguna waxaad aaminsan tahay inuusan xal ku jirin aniga adiga marka waa inaan doodnaa si saraaxala inaan u doodna aragtidaad inaad iga gadda adna inaan kaa gada adigoon ku duudsiinayn adigana aad induudsiinaynin marka odayaalku markii annaga aan siyaasad ka hadlayno ama kursi aan raadinayno ama aan dhahayno xildhibaanada xildhibaan bulsho hebel intaas hala siiyo waa isqaban karnaa laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waa aragti iyo baraaruujin bulsho waxaa dhaqan gelinahaya mawduucaas cidda ay qusayso for example hadda aad annaga doorkii dibeyt maalin hore aan qabanay wuxuu ku saabsanaa xoojinta doorka bulshada rayidka ee go-aanka qaadashada arrimaha siyaasadda ee dalka go-aan walba oo la gaaro cidda lagu fulinahayo waa shacabka soomaaliyeed cidda lagu cidda oo saameynta ku yeelanaya waa shacabka cidda la rabo marka in lagala tashada in wax laga weydiiya in la dhegeysto cabashadooda taladooda iyo tusaaladooda waa shacabka dowladduna haddii aysan dhegaysan ama dhagaha ka laabata saameynta ugu daran cidda ay ku yeelanayso waa ayada marka aragti walboo nadiifa oo bositive ah oo dowladdina aan lagu aan lagu kirtigaranaynin oo macnaha lagu cambaaraynin ama wax loogu dhibeynin oo nadiifa hadday dowladdu aragta waa isleeyahay sife ay oga dida ama ay ku diida inaysan qabin laakiin bulshadu in aragtideeda la gudbiyo caalamkana waa ka jiraa aragtooyinka bulshada waa la gudbiyaa madallaa sidaanoo kalea gudbiyo institute ama maxaadiyaa gudbiyo waa loo gudbiyaa madaxda waana la shargelayaa madaxdu marka way darsayaan aragtida saliimka ah ama bulshada guuxooda waa maqlayaan waa dhegeysanayaan tusaale hadda markii ugu dambeysay oo keiskii kenya ay warqadda soo saartay oo tiri soomaaliya waxay iibisay plogis ka mid ah dispute maritimekii oo laisku haystay ummadda soomaaliya waa guuxda waa la guuxay dowladda waxay dhegeysatay guuxi dadka statementy pure ah oo dadka qaabkay u hadlayeen ayay soo saartay hadda maanta madaxweyne farmaajo wuxuu jiraa meesha la yihahda kenya inkastoo ay heshiiyeen haddii uu yidhahda maanta ka waran keiskii annaga iyo kenya badda waan ka soo celinaynaa i c j ee waxaan ku dhammaynaynaa wadahadal ma kula tahay shacabka soomaaliya waxaas in loola imaan kara ama shacabka soomaliya laga gadi kara waa maya marka madaxdu markay aaminsan yihin marka shacabka meesha ay taagan yihiin go-aanka ay qaadanayaan waxay ku dabaqayaan baahida dadka amaasanta waa iska soo gabagabeyneynaa aada u mahadsan tihiin su-aasha xaggayga kulan uga dambeysa waxay tahay hadafkiina muxuu yahay yacni yay u furan tahay madasha kulan madashu waxay u furan tahay qof kasta oo soomaaliyeed muwaadinkaasoo soomaaliya way u furan tahay madashu dhalinyaro kalixna ma ahan aas-aasayaasha waxaa ka mid a dad youth activity ah ama dadka dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa ah dad looyarisaa ku jira dad aqoon-yahano oo iliid ah oo bulshada ay ku jira marka hadda madashu qof kasta oo soomaaliyeed wuu u furan tahay inuu aragtidiisa ka dhiibtay u furan tahay inuu ka mid noqdo xubnahay u furan tahay intaba waa u furan tahay annaga marka ujeedkeena ugu muhiimsan aan leenaha waxaa waaye ummadda soomaaliyeed oo wax walba oo khilaaf ama is-afgarawaa soo kala dhexgala ku dhammaysata wada hadal wada xaajood is-ixtiraam iso tanaasul meeshana laga saaraa fikirka la yidhaahda gacanka hadalka waxaa kaloo muhiim ay tahay bulshada soomaaliyeed inaan ku dhiirigelin ama aan barna kala aragti duwanaanshuhu in aysan ahayn mucaaradnimo ama anigu haddaan kaa aragti duganahay inaad ii malayso in aniga aan cadow kugu ahay sidoo kale bulshada soomaaliyeed in la fahansiiye wax loo yaqaana democracy wax loo yaqaana democracy waa maxay waa qof walba aragtidiisa inuu u dhiibto si xor ah inaan lagu calaadin inaan lagu cabiidin inaadan dhihin maanta aniga xukunkahay anaad aragtideyda iyo fikirkeyga kritika garaysa inaan la dhihin oo bulshada soomaaliyeed ay la jaanqaada wacyiga iyo modern stateka iyo bulshada caalamka meesha ay joogaan aan ka qayb qaadan dal kastana waxaa dhisay waa dadkiisa waa aqoon-yahanadiisa waa bulshadiisa marka qof walba oo soomaaliyeedna in la fahansiiyey waajibka isaga uu ku leeyahay wadanka inuu ka ciyaara oo uusan dhihin farmaaja madaxweynaha khayrna waa ra-iisul wasaare ayagaa wax walba ku sugayaa adigu isweydii roolkaadi waa maxay horta maxaad ku leedahay wadanka waxaad ku leedahay guda waajibaadkaadi markaa gudato kadib kula xisaabtan adigana dadka markaas madaxda ku ah ugu dambeyn hadalkiina ugu dambeeya cabdulaahi maxamed maaxiyaan rabaa inaan siiyo aadan idinkugu mahad celinaya wakhtigiina mar kale iyo mar saddexaadba aada iyo aad aa u mahadsan tahay hadalkayga ugu dambeeyo waa talii tusaaleyn madasha madalaha hadda furmeen mise foorumyada muqdisho kusoo kordhay ha ugu horeeyaan foorumka kulan ama madasha kulan ama madalada foorumyada kale ka jiraan caasimada dalka caasimada dalka muqdisho ama caasimadaha kalebo midaan dhihi lahaa si bulshadan soddonkan sano dhibaatada soo hagaardaamisay oo dhulka la soo gashay dhaqani dhaqaalo dhumay amni darada keentay waan wada ognah meeshaan kasoo bilownan waa ognah wixii keenan sababteeda waan ognah meeshii hadda aan maraynan waa ognah walaalayaalow madasha dhisan iyaysan noqonin madal lagu taageero cid madalaha ha u furmaan si bulshada ay u noqdaan bulsho wacyigeliso bulsho noqoto bulsho u bisil horumarka dalka bulsho u bisil dhaqan dhaqaalaha wadanka inay soo celiso bulsho u bisil inay ka qayb qaadato amniga fikir walbow la keenayo madashaas iyaysan noqonin fikir lagu lagu taageerayo xisbi mucaarad hebel fikir lagu muxaafidayo xisbi muxaafid hebel iyaysan noqon laakiin madalaha ha noqdaan madal furan dad kale aragti duwan imaadaan yaan lagu ficlin dadka dadka yaan lagu muxaafidin dadka yaan lagu mucaaridin waa dad madasha inay noqdaan waa madal ayada u siman tahay bulshada madal u siman siyaasiyiinta madal u siman abwaanada aqoon-yahanada in qof walboo soomaali ah midka qaangaarka kasoo bilaaba shan iyo tobanka sano ilaa odayga jira sagaashanka sano waxaan dhihi lahaa madalaha fursaday u tahay wadanka soomaali wadanka dalka fursaday u tahay bulshada fursaday u tahay siyaasiyiinta fursaday u tahay madaxda waxaan dhihi lahaa fursadaasi maanta gacanteena ku jirtaa waa fursad dahabi ah idan hadda madal laba kun iyo koob iyo tobanka cid aqoonsaneed mar maanta ma u malaynaa madal inay dhisneed wadankan koob iyo tobanka ilaa laba kun sagaal kasoo bilaabo xitaa laba kun sagaal hadda madal dhisneed aniga ma sheegi karo caasimadiina waan joognay marka waxaan dhihi lahaa waa bisayl la gaaray bulshada soomaaliyeed gaareen bisaylkaas iyaysan dib noogu noqon ha noqdaan madashaas madal u faa-iideyso bulshada soomaaliyeed madal u faa-iideyso sidii kobacii wadankii horumarki lahaa wadankii la dhihi jir barisimaadka waa lanooga sheekeeyaa anaga ma soo arag maxaa la dhahaa isagii aabayaashana marba nooga sheekeeyaan sheekadii lanoogu soo sheekeyn jiray aabayaasheeni awogayaashani noogu sheekeyn jiray wadanka sidaa buu ahaa lan dhihi jiray maanta fursaddeeda waan aragnaa bidhaanteeda meel yaraan ka aragnaa fursaddaasna ilaahay ka sokow maanta wax noo hagaajinaya waa madal xaqiiqatan ilaan anaga markaan afrikaantan kusoo noolayn wax badanaan soo aragnay wax maanta wadanka toosin karana waa dhalinyaro maanta wadanka wax toosin karana waa dhalinyaro isku imaato fikirkooda gaday ka gaday siyaasiyiinta fursaddaasna haddaan haysanaa marka waxaan dhihi lahaa madal waa fursad fiican dalka usoo hoysay boqol madal hadday gaaraan in kulamaa zaada ay kordho madashaasi waa kulamaa wadanka horumarkiisa siyaado waay ilaan fikir badan ay aruuriyaan fikirkaasna siyaasiyiintu way ka faa'iidaysanayaan bulshadii indhaha ugu furmayaan maanta waxaan dhihi lahaa fursad dahabi aan helno waaye fursadaasi ma rabno inaan dib ugu laabano laakiin madasha mar walba ha ku dadaasho sidii dalkan horumarkeeda qeyb ay uga qaadan lahayd madasha laakiin hadday noqoto madashan haddii la dhaho tusaale madal magac hebel wadato waxay taageertaa xisbi mucaarad hebel madashaas bulshada ma soo fariisanayso bulshadii dhexdeeda kala qaybinaysaa ilan waxaa leeyahay taas ahaa maka ma ka qayb galeen maxaa yeelay xisbi hebel buu taageeraa taaseesan u dhicin darteeda madasha waa inay noqotaa mid u siman bulshada bulshada noocee rabta ha noqoto mid siyaasi ha noqdo madax dowlad ha noqdo midkan jaamacadda barta ha noqdo midkan ciyaartooyinka ha noqdo waa mid allay leeyahay madasha madal madal fiican waa inay dheheyso maanta waxaan aaminsanahay madashan kulan saaxiibkeena cabdiqaadir sharwac leeyahay oo madax qayb ka yahay waxaan filaynaa inay noqoto madalaha wadanka nabadeen doono madalaha wadankan horumarka u zaa'idin doono bulshadiina ka faa'iidaysan doonto aysan noqon doonin madal muxaafid aysan noqon doonin madal muxaafid ay noqon doonto madal u adeegto bulshada soomaaliyeed si aragtidooda si xor ugu dhiibtaan ayagay u gudbiyaan ay noqoto madashii ugu horeysay ee gudbiso fikir soomaaliyeed lagana ajiibo dalkiina horumar u keena taasaan uga bixi lahaa waxaan rabaa marka hore inaa u mahadceliyo radio himilo iyo walaashan farduuse sheekh aad iyo aad aan u mahadcelinayaa barnaamijkan qiimaha leh iyo barnaamijka kaswadaag waa barnaamij qiimo iyo muhiim u leh bulshada soomaaliyeed fursaddan qaaliga ayna siiyeen waa u mahad celinaya waana ku bogaadinayaa barnaamijyahan iyo waxyaabo kale oo ka muhiimsan inay bulshada usoo usoo gudbiyaan taas waa ugu mahad celinayaa waxaan kusoo gabagabaynaya hadalkayga walaalkay wuxuu yiri waa inay ahaadaan madaluhu mid bulshada u dhexaysa horta dad bulshada adiga iska qaybisa dee bulshadana way ku qaybisa oo haddaad koox la safata haddii cidda wax u sheegaysana kooxda ayay noqon doontaa soomaaliduna waa dad intellectual oo aada u fikir dheer madal walba ama urur kasta way fiirinayaan way cabirayaan hal maray cabirayaan already waxa ay tahay meesha u socota waxa ay ka dambaysa ayay akhrisanayaan marka hadday kaa arkaan waxyaaba mugdi mugdi ah wax walba oo sheegta ayaaba kaa dhegaysanaynin marka inaadan mucaaradna noqon muxaafadna noqon bulshadaada wixii anfacaya aad ka hadashay weeye muhiimadda inaad wax ku cambaarayso inaad wax ku taageerto waa jiraan ururo siyaasadeed madallo siyaasadeed mar walbana waxay ku xiran tahay ururkaas boolisigiisa ahdaabtiisa iyo visionka uu leeyahay marka waan rajaynayaa insha allahu tacaala sida annaga aan ugu fikirnay barnaamijkan u sameynay inaanan dhinacna ka janjeerin dhinacna aan u janjeerin ee ummadda soomaaliyeed si dheelitiran xirfadaysan inaan ugu gudbin doono aragtidanada iyo waxa bulshada markaas loo baahaya in la sheega waa mahadsan tahay
dhammaad samale waxaa intaa ku soo afmeerayaa barnaamijka kaswadaag oo ay toddobaadkan marti ugu ahaayeen guddoomiyaha madasha kulan ee cabdilqaadir axmed shirwac iyo cabdulaahi maxamed maaxi oo dhallinyarada magaalada muqdisho ka mid ah barnaamijka waxaa soo saartay idiinla tabinaysay firdawso sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi inta aan ku wada kulmi doonno toddobaadka xiga iyo barnaamij kan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo caafimaad
dabkaigu baxaay hurdada wahogtaygu shidan damqashada dareenkan dibna haygar